الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بإذن ربنا سبحانه وتعالى درسجينا مانت وحا وكساب سيهي زكاة الفطر سكدا مقعد اللي يراهدو زكاة الفطر waxaa kaloo la yidhaahdaa sadaqatu lfitri oo labada magacba axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam way ku xusan yihiin sakadaasi oo wakhtigeedu inagu soo dhow yahay taasoo ka mida cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu la xidhiidhiyey bisha ramadaan soomkeeda waxaana waajib ku ah qofka muslimka ay cibaadada inuu cilmi u yeesho si cibaadadiisu ay ugu dhacdo si saxa oo shareecada waafaqsan oo wixii loo ballan qaaday uu uga helo sakadan magacan waxaa loogu bixiyey zakaatu lfitri leanna waa sako la bixinayo marka laga afuro soomkii bisha ramadaan oo sababteeda waxay tahay alfitru min ramadaana waana sida ku xusan xadiidka cabdullaahi bni cumar ibn اlkhadaab bukhaariyo muslimba ay wariyeen qaala farada rasuulu llahi zakaata alfitri min ramadaana wuxuu faral yeelay buu uhi rasuulka ilaahay sakada la bixinayo marka laga afuro soomkii bisha ramadaan marka asaabu wujuubiha sababtii ay u waajibtay ayaa loo nisbeeyey ama loo tiiriyey marka leey zakaatu lfitri ama sadaqatu lfitr culimada qaarna waxay yidhaahdaan waxaa magacan loogu bixiyey waa maakuuda min alfitra fitraduna waa alkhilqa waa abuurka marka maadaama ay tahay sake laga bixinayo qofka bani aadamkaa jirhkiisa ayaa waxaa yihi zakaatu lfitr waxaa la sharciyeeyey zakadan sanadkii labaad ee hijrada waxaana sharcinimadeeda tusinaya qur-aanka oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uhi qad aflaxa man tazaka zakadaasi aayaddaasi lagu xusay waxa ay ku fasireen salafka qaarkood oo taabiciini zakaatu lfitr waxaa ka mid ah cumar ibni cabdilcasiis raximah ullah iyo cikrima mowla cabdillaahi bni cumar wagayru waaxid min asalaf xukumkeeduna waa alwujuub waa sako waajiba wey inay markaa waajib tahayna waxaa tusinaya xadiidka cabdullaahi bni cumar farada rasuulu llahi zakaata alfitri min ramadaana rasuulka ilaahay wuxuu faral yeelay sakada la bixinayo marka laga afuro soomkii bisha ramadaan imaamka weyne ee faqiiha ee muxadidka ibnulmundir la yidhaahdaana waxa uu sheegay in la isku waafaqsan yahay waajibnimadeeda isxaaq ibnu raahaweyana wuxu uhi waa kal ijmaaca kuwa aan markaa la tirsan oo khilaafkooda iyo waafiqitaankoodu toona aan wax kasoo qaad lahayn oo culimada aan ku tirsanayn baa khilaafay xukumka oo yidhi waajib maaha ibnu culaya iyo alasab wa haulaai laa yuctadu bihim fi lkhilaafi walaa fi lwifaaq sakadan markaa ilaahay subxaana wa tacaala markuu sharciyeeyey xikmad buu ka leeyihi xikmadda markaa loo sharciyeeyey in la fahmaana waa muhim oo sida uu tilmaamay alcalaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin axkaamta sharciga ujeeddada loo sharciyeeyey in la gartaa qiimo weyn bay leedahay faa'iidooyinka ku jirana waxaa ka mid a qofku markuu garto cibaadadan uu samaynayo ujeeddada laga leeyahay cibaadadii way u fududaanaysaa waanay u dhadhamaysaa ta kale waxaa suurtagal noqonaya alqiyaas oo cibaadada ta kale ee la midkaa ee xikmadda iyo ujeeddada loo sharciyeeyey ay wadaagaan ayaa looga qiyaas qaadanaya oo inay isku xukum yihiin baa meesha ka soo baxay soo muuqanaysa waxaa loo sharciyey zakadan tahiiran linafs min aladraan nafta ayaa la daahirinaya waxaa nafta laga daahirinaya laga maydhayaa xumaanaha sida sifada xune bakhayltinimada waxaa laga daahirinayaa dembiyada iyo khaladaadka qofka ka dhacay bishii ramadaan intii uu soomanaa waxa ay kabitaan u tahay sakadani nuqsaantii qofka ka gashay soomka ee sababteedu ay ahayd laqwiga hadalku ku hadlay iyo ficiladu sameeyey ee aan waxtar adduunya mid aakhiro midnaba aan lahayn camalkii saalixa ee bisha ramadaan qofku uu sameeyey ayay tanmiye u tahay kobcin isla markaa fiiha muwaasaatu lilfuqaraa waalmasaakiin waxaa sakadani ay xambaarsan tahay sharciyeynteedu ka war ahayn la rabo dadka xoolaha haystaa inay ka warhayaan dadka fuqarada iyo kuwa masaakiinta ah oo maalintaasi ciidda ee muslimiintu ay faraxsan yihiin ayaa la rabaa dadkaasi in la siiyo waxay kaga kaaftoomaan baryada iyo su-aasha markaa dulliga xambaarsan xikamka waa ka ku sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka cabdullaahi bni cabbaas uu warinayo qaala farada rasuulu llahi zakaata alfitri tuhrata lisaa'im min allagwi waalrafath wa tucmata lilmasaakiin rawaahu abu daawuud wabnu maaja biisnaadin xasan wuxuu uhi rasuulka ilaahay wuxuu faral yeelay zakaatulfitrida sababta loo faral yeelay waxay tahay tuhra lisaa'im qofkii soomanaa ayaa la daahirinaya la maydhaya wixii khalad iyo gaf ka dhacay waxaa laga daahirinayaa laqwigii iyadoo ay tahay qofka soomani marka horeba laqwiga inuu iska ilaaliyo laakiin haddii ay dhacdayna ilaahay raxmaddiisa subxaana wa tacaala waxaa ka dhashay inuu u yeelay addoonku wuxuu laqwigaa iskaga maydho waana tucma lilmasaakiin masaakiinta ayay quud u tahay walihaadaba wuxuu ihi imaamkii muxadidka ahaa alwakiic ibnujaraax wakiic ibnujaraax zakaatu lfitri lishahri ramadaana kasajdatay sahwi lisalaa zakaatulfitridu bisha ramadaan waxay u tahay sida labada sujuudeed ee sujuudu sahwiga la idhaahdaa salaadda ay u yihiin oo labadaasi nuqsaanta salaada gashay ayay kabaan shaydaankii bani aadamka sababta ugu ahaana waa ciil geliyaan wuxuu yihi tujbiru nuqsaana sawm kamaa yujbiru sujuudu nuqsaana asalaa sakaatulfitridu waxay kabtaa nuqsaanta qofka soomka ka gashay sida labadaasi sujuudood nuqsaantii salaada qofka ka gashay ay u kabaan taasina waxay muujinaysaa ahamiyadda iyo qiimaha ay sakadani leedahay ee weliba qofka soomkiisa ay u leedahay waa cibaada mukamila licibaadati sowm waa cibaado dhammaystiraysa cibaadadii soomka fawaa'id iyo manaaficiyo waxtar kalena leh sakadan iyay ku waajibtay haddaba calaa man tajib sakadani waxa ay ku waajibtay qof kastoo muslima ha noqdo rag ha noqdo dumar addoon ha noqdo xor ha noqdo ha yaraado ha weynaado ha miyir qabo ha waalaado kama fii xadiidi cabdillaahi bni cumar qaala farada rasuulu llahi zakaata alfitri min ramadaana saacan min tamrin aw saacan min shaciirin cala alcabdi waalxuri waaldakari waalunhaa waalsagiiri waalkabiiri min almuslimiin rasuulku wuxuu faral yeelay zakaatu lfitr oo ah saac timira ama saac shaciira waa heedda waxaanuu ku faral yeelay addoonka iyo ka xortaa ka lab iyo ta dhadig qofka yar in qaan gaadhin iyo qofka weyne qaangaadhka ah oo muslimiinta ka mid a idan qof kasta oo muslim oo adduunyada dusheeda jooga ayaa zakadani ay ku waajibtay walihaada ba wuxuu yihi alimaamu الshaafiعi raximah اllah wa fii xadiiثi naafic dalaalat calى ana rasuula اllahi lam yufridha ila calى اlmuslimiin wa xadiidka ibnu cumar lannahu min ariiqi naafic can ibni cumar waa xadiidkaa laga faa'iidaysanayaa rasuulku zakadan inaanu ku faral yeelin cid aan muslim ahayn wadalika muwaafiqu likitaab اllah fainahu jacala الzakaata lilmuslimiina طuhuuraa xadiidkaasi markaa wuxuu waafaqsanyay kitaabka ilaahay waayo kitaabka ilaahay wuxuu ka dhigay zakada mid dadka muslimiintaa daahirisa ilay kaafir daahiroobi maaye oo najaasadii kufriga ayuu xambaarsan yihi wuxuu markaa shaaficiye ishaarayaa qowl اllahi tacaala khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum markaa zakadu ama zakaatulmaal ha noqoto ama zakaatu lfitr oo a zakaatu lbadan daahirin bay u tahay qofka bixinaya sida aayaddu ay tilmaantay qofka markaa dembi laga dhaafayo ee lagaga dhaafayo camal wanaagsan oo uu sameeyey waa qof muslima uun walihaada ba wuxuu ihi shaafici wاطuhuuru laa yakunu ila lilmuslimiin fi kitaab اlum ayuu hadalkaasi ku qoran yahay walihaada haddii ninka caruurtiisa qaar ka midii gaalo ay yihiin inuu zakaatu lfitri ka bixiyaa waajib kuma aha hadday xaaskiisu tahay kitaabiya gabadha ahlukitaabka ka mid oo yahuudiyada ama nasraaniya kiristaana inuu zakaatulfitri ka bixiyaa waajib kuma aha zakaatulfitri markaa waxay ku waajibaysaa sida xadiidkaba laga fahmayo dadka dhulka jooga oo ku waajibi mayso cala alxamli ilmaha caloosha hooyadii ku jira lianna hada lianna hada alxadiida laa yashmalu dadka uu rasuulku zakaatulfitrida ku waajibiye xadiidkan lagu xusay xamligu ka mid maaha oo waxaa la sheegay sagiir iyo kabiir markaa sagiir iyo kabiir midnaba maaha oo xamliga dee sagiir lama yidhahde xamli baa la yidhaahdaa kabiirna lama yidhaahdo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ma jira xadiid ka sugnaadoo tilmaamaya ilmaha caloosha ku jira in zakada laga bixinaayo wakadalika lam yahbut fi dalika shayun can asaxaaba saxaabadana arrintaasi kama sugnaan cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu ayaa laga soo wariyaa inuu xamliga ka bixin jiray laakiin isnaadu hada alahari daciif falaa yucawalu calayh waa hadal markaa ama waa camal aan cuhmaan ka sugnaan oo sanadkiisu daciif yihi sida uu ku taxqiijiyey alcalaamatu alalbani raximah llahu tacaala kitaabkiisa la yidhaahdo irwa اlkhaliil fi takhriiji axaadiidi manaari sabiil zakaatu lfitri qofka markuu intee haysta ayay waajib ku tahay macnaa nisaabkeedu waa intee waxay ku waajibaysaa qofka muslimka ee haysta faadila can quuti wa quuti ciyaalihi yowma alciidi wa leylati waa ka haysta wax dheeraadkaa quudkiisa quudkana waxaa la idhaha sidiisaba maa taquumu bihi alabdaanu wa tuxfadu bihi اnnufuus waa waxaa qofka bani aadamkaa jidhkiisu uu ku taagan yahay oo hadduu waayo uu dhacayo dhinaciisu dhulka uu qabanayo naftana lagu ilaaliyo oo qofku haddii uu waayo naftu ay ka baxayso kaasaa quud la idhaha markaa qofka haysta quudkii isagu uu cuni lahaa iyo quudka cidda uu biiliyo ciyaalka waxaa looga jeedaa halkan waa man yacuuluhum rajul waa ninku cidda uu biiliyo walow dad waaweynebaha ku jiraan maalintaasi ciidda habeenka iyo maalinta ciidda wixii isaga iyo cidduu biiliya ay quudan lahaayeen wax dheeraadkaa qofka haya oo sake uu ku bixin karo ayay zakaatulfitridu ay ku waajibtay waxaa la isweydiin karaa maxaa sidaa loo yidhi lianna hada huwa almustaiic waayo qofka ayuunbaa qof awooda sekadan bixinteeda sekadani sida xadiidka ibnu cumar ku xusan waa faral faralkana waxaa shardi waa alqudra walistiaaca qofku inuu awood u leeyahay oo ilaahay wuxuu uhi fattaquu llaha ma staactum ilaahay ka baqday intaad awoodaan wa qaala tacaala laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha wa qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam idaa amartukum bamrin faatuu minhu ma اstaطactum markaa qofku wixii isaga iyo cidda uu biiliyaa habeenka iyo maalinta ciidda ay quudan lahaayeen wax dheeraad ka ah haddaanu haynin mustaiic maaha ma awoodo sekadan bixinteeda walihaadaba wuxuu yihi alimaamu الshaafici raximah اllah kul man dakla calayhi shawaal wa cindahu quutuhu wa quutu man yuqawituh yowmahu wma yuؤdii bihi zakaة اlfiطr canhu wacanhum addaaha canhum wacanhum wain lam yakun cindahu ila ma yuؤdii can bacdihim addaaha can bacdi wain lam yakun cindahu ila siwa munatihi wamu'natihim yowmahu falaysa calayhi walaa calaa man yuqawitu canhu zakaat اlfiطr fii kitaab اlum wuxuu leeyahay qof kastoo ay usoo usoo gashay bisha shawaal oo hayo quudkiisii iyo quudka cidda uu quudiyo maalintaa ciidda habeenkuna waa raacsan yihi iyo wax intaa dheeraadkaa oo sakada isagu uu iskaga bixiyo dadkan uu quudiyana uu kaga bixiyo waa inuu sakadii iska bixiyo iyagana uu ka bixiyo haddii waxaa quudkooda dheeraadka ahi aanu sakadii ka wada bixin karin ee barhkoodun uu ka bixin karo barhkaasuu ka bixinaya weliba waxa uu ka bilaabayaa naftiisa oo ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara marka laga hadlayo masalada ku saabsan wixii naarta lagaga badbaadayo naftaadaad u horraysiinaysa oo cidda u horraysa ee naar naar ka badbaadaysa naftaadaad ka dhigaysa qabla waladika wawaalidika yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara wa qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam ibda binafsika uma biman tacuul naftaada ku bilow manaa waa nafaqadii iyo quudkii oo haddii waxa weeyaan gaajo loo dhimanayo adiga iyo caruurtaadii iyo reerkaagii naftaada horraysiinaysa horta ada wax siinaysa iyada ad badbaadinaysa dabeetana cidda kadibna waxaad ku xigsiinaysaa cidda aada nafaqayso saas yuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy alimaamu shaafici haddii aanu haynin wixii isagu uu quudan lahaa iyo wixii dadka uu biiliya ay quudan lahaayeen habeenka iyo maalintaa ciidda mooyaane wax kale haddaanu hayn falaysa calayhi walaa calayhim zakaatu lfitr isaga iyo iyaga toona zakaatulfitri laguma laha alimaamu nawowi wuxuu yihi isaguna raximah llah almucsiru laa fitrata calayhi bilaa khilaaf qofka mucsirkee caydha ah zakaatu lfitri kuma waajibin arrintaana la yskuma khilaafsanaa walictibaaru bilyasaari walicsaari bixaali اlwujuub qofkani inuu caydh yahay iyo inaanu caydh ahaynna waktiga la qiyaasayaa waa waktiga ay zakadu ay waajibto waktigaasun baa la eegaya waktigaa ka hor wuxuu ahaa waxbay nagama gelin waktigaa kadib wuxuu noqdayna wax ka soo qaad male marka xukumkan laga hadlayo waktigaa zakadu ay waajibtay oo aynu sheegi doono ayaa la eegayaa hal waa mucsir miyuu yahay mid caydh o aanay zaka ku waajibin mise waa mid muusira mid maal haysto zaka ay ku waajibtay markaasaa wuxuu leeyahy faman fadla can quuti wa quuti man talzamuhu nafaqatuhu laylat alciidi wa yowmih saacun fahuwa muusir yaa haddaba muusira yaa ma yaa maalqabeena marka masalada laga hadlayo yaa se caydha oo aanay saka ku waajibin wuxuu leeyahay qofka quudkiisa iyo quudka cidda nafaqadoodu ay ku waajibtay habeenkaa iyo maalintaasi ciidda saac raashina oo dheeraad ka ahaya qofkaas waa muusir oo qof maal haysto saka ay ku waajibtay wain lam yafdul shayun fahuwa mucsir walaa yalzamhu shayun fi lxaal haddii habeenkaa iyo maalintaa quudkiisa iyo quudka cidda uu biiliyo aanu saac ka soo hadhahayn oo dheeraad aanu ka ahayn kaasi waa mucsir waa caydh weeyi oo caydhu waa kaa maaha waxay dadku caydh u yaqaaniin laakiin kaasaa caydha marka masalada sakaatulfitrida la joogo marka falaa falaa yalzamhu shay sakaatulfitri kuma waajibin sakadan markaa maxaa lagu bixinayaa sakadan waxaa lagu bixinayaa haalibu quuti اlbalad aladi yastacmiluhu الnaas wayantaficuuna bih sidaasuu yihi alimaamu shaafici raximah اllah waana sida jamaahiir اlculamaa yidhah ahlucilmiga badankooda beledkaa qofku uu joogo raashinka inta faraha badan quud ahaan loo isticmaalo sida haalibka ah oo waa waxay meel la maraysaa kafaarada oo sakaatulfitrida ahlulcilmigu dhowr weji ama dhowr dhinac marka laga eegaba waxa ay haleeshiyeene kala xukum dhigeen kafaarada meelaha ay kafaarada iyo sakaatulfitridu isu isugu yimaadaan masaladana ka mid a iyo masalo kaloo inoo soo socota oo ilaahay markuu ka warramayey kafaaratyamiin qofkii dhaartay wuxuu ku kafaaro gudanaya wuxuu yidhi laa yuaakhidukum allahu biاllahwi fii aymaanikum walaakin yuaakhidukum bima kasabat quluubukum ilaahay subxaana watacaala kafaarada maruu ka warramay muxuu yihi fakafaaratuhu طcaamu casharati masaakiina min awsaطi maa tuطcimuuna ahliikum qofkii markaa dhaartay dhaar qalbigiisa ka soo go'day oo kadibna dhaartii jabiyey dhaartaa uu jabiyey waa dembi markaa dembigaa wuxuu iskaga maydho ayaa ku waajiba waxaasaa kafaaro la idhaahda kafaaradaasi waa maxay waa itcaamu casharati masaakiin waa inuu toban miskiin quudiyo hal mar uu dhergiyo muxuu ku quudinayaa min awsati maa tuطcimuuna ahliikum yacnaa raashinka aada dadkiina siisaan reerihiina aada raashin uga dhigtaan kiisa dhexdhexaadka ah ka u sarreeyana maaha ka u hooseeyana maaha oo reerku marna wuxuu karsadaa mararka qaarkood raashin aada u sarreeya oo qaaliya oo qiimo sarree qiimo badan marna mararka qaarkoodna raashin iska liita marka labadaa midna in la bixiyaa waajib maaha laakiin min awsati maa tutcimuun waa kaa dhexdhexaadka sakaatulfitriduna markaa waa la mid oo kafaaradaasi ayay la mid tahay walihaadaba waxay dhaheen saxaabadu sida abu saciid alkhudri oo kale xadiiduhu fi saxiixi اlbukhaari kuna nukhriju ywma alfiطri fi cahdi rasuuli اllahi saaca min طacaam wa kana طacaamuna الshaciiru wالzabiibu wاlaqiطu wاtamru waktigii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam zakaatulfiطrida waxaanu ku bixin jirnay saac طacaama raashina marka طacaamkayga ama raashinkayguna wuxuu ahaa waktigaa shaciirtao heeddaa iyo zabiibta waa cinabku marka uu qalalo ee biyuhu ay ka baxaan iyo alaqid oo caanaha la fadhiisiyey ee la qalajiyey allaban اlmujafaf iyo wاtamru walihaada rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam markuu raashimada qaarkood carabaabay ee uhi zakaatulfitrida ha lagu bixiyo sida afartan lagu sheegay xadiidkan xadiidka abi saciid wakadalika fi xadiidi cabdillahi bni cumar oo atamru washaciir lagu sheegay maaha macnaheedu in kuwaa mooyaane wax kale aanu zakada ku baxayn ee kuwan wuxuu rasuulku si gaara ugu sheegay sidaa uu abu saciid alkhudri inoo faa'iideeyey waxayaan raashinkii markaa la isticmaali jiray quudkii markaa haalibka ahaa inta badan la isticmaali jiray bay ahayd walihaada waxaa xadiidkaa laga faa'iidaysanaya wakti kaste iyo meel kastaba dadka joogaa waxay sakaatulfitrida ku bixinayaan raashinka inta badan ay isticmaalaan bay ku bixinayaan wa hada yakhtalif biikhtilaafi اlasmina waاlamkina wاlumam taasina waa kala duwanaanaysaa sida ay u kala duwan yihiin wakhtiyada la nool yahay iyo meelaha lagu kala nool yahay iyo dadka laftooda haddii la iftiraado laga soo qaado iminka tusaale ahaan geel jire geel bay raacaan raashinba ma cunaan quudkoodu waa caanaha geela caanaha geelay zakaatulfitrada ku bixinayaan dad baa quudkooduba wuxuu yahay hilib tusaale ahaan waa ugaadhsato raashin markaa dhulka ka soo go-ayba ma cunaan hilibun bay cunaan quutu haalibihim quutuhum alghaalib wa allaxm markaa hilibkaasi ayay ku bixinayaan wahaakada haddii dadka qaarkood midho aan raashimadan la sheegay aan ahayn ay isticmaalaan oo quudkooda inta badan ay ku nool yihiin midhahaasi ay yihiin kaasun bay ku bixinayaan waxaa haddaba isweydiin la garanay raashinka quudka ah raashinka quudkaa iska ilaali wax quuda oo lagu noolaan karo waa inuu noqdo raashinku walaada dadka qaarkood baa dhaa sokortuma ku baxaysa laa sokortu ma aha tacaam quut ma aha la-aanteed waa la noolaan karaa kelideedna laguma noolaan karo laakiin beriiskii baastadii makaroonihii timirtii headii sareenkii arabakidii hadhuurhkii weliba ka ugu fiican qofku inuu ku bixiyo ayaa wanaagsan ilaahay subxaana watacala wuxu ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wmima akhrajna lakum min alأrض walaa tayamamu اlkhabiiثa minhu tunfiquun waxaa daba isweydiin la qiimama lagu bixin karaa oo inta raashinkii la iska daayo qofku lacag ma bixin karaa oo intuu raashinki uu bixin laha uu qiimeeyo lacag uu ku qiimeeyo lacagta markaa qiim ahaan udhiganta ma ku bixin karaa waa masalo aada dadku ay isu weydiiyaan oo waxay idhaahdaan yacnaa qofkani lacag buu u baahan yahay tusaale ahaan uu dawo siisto ama uu dhar siisto ama uu kaba siisto ama uu fee ischool ama jaamacadeed iskaga bixiyo haddii waa arday yahay ahlulcilmiga badankoodu waxay yidhaahdeen maya qiimo laguma bixin karo waayo sidaa hore aynu u xusnayba zakaatulfitridu waa cibaado walaslu fi lcibaadaati altawqiif cibaadana waxaa asalo ah intaa shareecadu ay sheegtay dhinacnaba inaan loo dhaafin laa ziyaada walaa nuqsaan walaa tagyiir waxbana waa inaan lagu darin waxna waa inaan laga dhimin isbeddelna waa inaan lagu samayn walihaadaba ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay tashriica sharciyeynta inuu kelidii leeyihi am lahum shurakaa sharacuu lahu min addiin maa lam ya'dan bihi illaah rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in sharcigaasi ilaahay uu tilmaamay inuu dhammaystiran yahay ee rabbi uhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina qofka wax ku soo dara inaan laga aqbalahayn lagu celinayo man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun wa qaala calayhi الsalaatu wasalaam man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun markaa rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sheegay in zakadaasi lagu bixiyo raashid kamana sugnaan rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iyo axad saxaabada ka mida toona inay lacag ku bixiyeen waxaanaynu ogsoonnahay wakhtigii rasuulka iyo saxaabada lacagtu waa jirtay addaraahimu waaddanaaniir wa xaajatu nnaasi ilayha wa maxabbatuhum laha kaanat qaa'ima dadku siday maanta lacag ugu baahan yihiin bay wakhtigaa ugu baahnaayeen sida dadku maanta ay lacagta u jecel yihiin ayay wakhtigaana sidaasoo kale ay u jeclaayeen wamaca dalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam lacagta waa ka leexday oo raashin buu sheegay waqad samaaha rasuulu llahi tucma raashin acaam la cunayuu rasuulu ku sheegay zakada tucmatan lilmasaakiin kama fii xadiidi cabdillahi bni cabaas aladi fii sunani abi dawuud wa bni maaja ta kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku xadiday halbeeg raashinka lagu miiso oo saacan min tamrin aw saacan min shaciirin waxaa kaloo cad raashimadaa rasuulku uu sheegay timirta iyo zabiibta iyo shaciirta iyo alaqid oo caanahaasi la fadhiisiye la qalajiyey isku qiimo maaha waa kala qiimo duwaye haddii markaa qiimuhu uu wax ka soo qaad leeyahy oo qiimo lagu bixin karo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isku um isku in baa laga bixinayaa muu yidhaahdeen labadan shay timirtii iyo shaciirtii waa kala qiimo duwaye haddana rasuulku isku in laga bixiyo saacu laga bixiyaabuu sheegay marka haddii qiimo lagu bixin karo dee labadan shay ee kale qiimaha duwan in isku in laga bixiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam u waajibiyeen hadduu qiimuhu wax ka soo qaad uu leeyahay kadalika waxaynu ogsoonnahay in raashin lagu bixiyo waxaa ku jirta xikma ilaahiya oo dadka bani aadamkaahi waxay ugu baahi badeen waxa nafta ay ku celiyaan ee ay ku nool yihiin mar walbana waxaa la helayaa dad baahi u qaba raashin ay quutaan oo gaajada gaajaday u dhiman lahaayeen ay kaga badbaadaan marka wixii bani aadamku ugu baahi badnaa in lagu bixiyaabuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaad tiraa qofkani raashin wuu haystaa laakiin lacag buu isagu u baahan yahy waxaa jawaabtu ay noqonaysaa waxaa la helayaa mid lacagtana u baahan raashin uu cunana aan haysan marka labada keebaa u mudan ka raashinkii haysta ee lacag u baahan iyo ka raashin uu cunoba aan haysan laa shaka waxaa baahi badan u qaba zakadaasi ka raashin uu cuna baan haysan taasina waxay keensanaysaa markaa mar walba in raashin lagu bixiyo imaamu axmed raximah ullah wuxuu uhi akhsha an laa tujzia alqiima waxaan ka baqanayaa ina qofka qiima lacag ku bixiya in lacagtaasi ay ka gudi weydo oo qof sakadii weli lagu leeyahay uu noqdo waayo wuxuu khilaafay xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laa yucطi laa yucطa alqiima wuhi imaamu axmed qiima lagu bixin maayo kadalika imaamu shaafici baa yidhi wa imaamu malik qiila lahu qowm yaquuluun cumar ibnu cabdilcaziiz kaana ya'khudu alqiima imaamu axmed ictiraad baa lagu soo arooriye waxaa lagu yidhi dad baa waxay leeyihin cumar ibnu cabdilcaziiz markii khaliifada uu ahaa ee ummadda islaamka u talinayey dadka qiimuu ka qaadi jiray oo raashinuun kama wada qaadi jirin hadal aada u qiimo badan oo dhaxalgal leh oo ay tahay qof kastooo muslima shicaar iyo halkudhag inuu u noqdo ayuu imaamu axmed ku jawaabay oo wuxu uhi yadacuuna qowla rasuuli illaah wa yaquuluuna qaala fulaan maaha rasuulka hadalkiisii bay ka tegayaan markaasaa waxay odhanayaan hebel baa yidhi haadaa xaraam ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inagu addoonsaday nebi maxamed inaynu raacno ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliya cumar ibni cabdilcasiis iyo dad ka horreeyo ka fadli badna iyo kuwo ka dambeeyey midnaba ilaahay raacitaankooda inaguma addoonsaday walaa yajuusu limuslim an yatruka aayata min alqur'aan aw xadiidan habata can nabiyi calayhi salaatu wasalaam liqowli axmed qof muslima uma bannaano in aayad qur-aana ama xadiid rasuula ka sugnaaday qof hadalkii uu uga tago walihaada wuxu uhi alimaamu shaafici raximah اllah laa yaxilu liman istabaanat lahu sunatu rasuuli اllah an yadacaha liqowli axad xalaal uma aha qof sunnadii rasuulku ay u caddaatay xadiidkii rasuulku u caddaaday inuu xadiidka rasuulka uga tago qof hadalkii maalin kale nin baa u yimi imaamu shaafici raximah ullah markaasaa waxa uu ku yidhi masaladaasi ka waran markaasaa wuxu uhi qaala rasuulu llahi fiiha kada rasuulku masaladaas sidaasuu ka yidhi markaasaa wuxu uhi maada taqulu anta fiiha adiguna maxaad ka leedahay aada buu ugu xanaaqaa alimaamu shaafici raximah ullah wuxuu uhi ma waxaad igu aragtaa calaamadii yuhuudda timi halkaa ka laalaaday ma wixii dhexda ay ku xidhan jireen kiristaankubaad igu aragta inaan muslim ahay miyaanad arkahay anoo qowlkii rasuulka kuu sheegay sideebaad ii leedahay adiguna maxaad tidhi maxaad kaga ku falaysa qowlkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan kuu sheegay marka zakadaasi qiimo lagu bixin maayo qofka qiimo ku bixiyana sida imaamu axmed uhi raximah ullah waxaa looga baqayaa inaanu waajibkii aanu ka dhicinba qadarka markaa la bixinayaa waa inta in laeg waxaa la bixinayaa saac sidaa uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saac baa la bixinaya saacuna waa weel muggiisu uu yahay arbacatu amdaad afar mud mudkuna waa qofka gacmihiisu ay dhexdhexaad ka yihiin labadiisaasi sacad marka uu isu geeyo wixii ay qaadaan baa mud la yidhaahdaa markaa saacuna waa intaa afarteed oo afar mud ayaa saac noqonaya qofkii gacmihiisaba ula tagae kumiisa ee afar jeer dare yidhaahda taasi waa taydii haddana afar jeer dare yidhaahda taasina waa tii xaaska waa tii wadaadda haddana afar jeer dare yidhahda haddana taasi waa tii inankayga cali taasina waa inankayga cumar sidaasi ku bixiyaa waa sida u fiicanba taas waayo raashimadan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay xagga miisaanka way ku kala duwan yihin waxyaabaha kharaa'ibka aan arkay waxaa ka mida baxi mar aan akhriyey oo uu sameeyey nin ahlulcilmi beriiskoo qurhu tusaale usoo qaatay noocyadiisa oo saacii beriiska ahaa ayaa marna noqday saddex kiilo mar nooc kalena wuxuu noqday laba kiilo oo qura nooc kalena laba kiilo iyo badh nooc kalena waxa weeyaan saddex kiilo ilaa rubuc waa beriiskii qura waayo dee waa waa kala culus yahay soo ma beriiska laftiisa waa kala culus marka galaankii beriiska ahaa marka la is yidhaahdo miisaaman inta uu miisaan ka noqonaya waxa ay ku xidhan tahay culayskiisay ku xidhan tahay culayskiina waa ku kala duwan yahay laakiin ahlucilmigu markay soo dhaweeyeen sida sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin oo kale raximahullah waxa uu leeyahy waa laba kun iyo afar boqol oo garaam waxaanaynu ogsoonahay yaana kiiloogu waa kun garaam marka wuxuu noqonayaa laba kiilo iyo afar boqol oo garaam macanaa nus kiilo wax yar haddii nus kiilooga la iska buuxiyo waa fiicantay laba kiilo iyo nus kiilo beriisa inta ayaa halkii qofba laga bixinaya yar iyo weyn rag iyo dumar sekadani goorma ayay waajibtaa macanaa waktiga waajibnimadeedu ay bilaabantaa waa waktigee sekadan ahlulcilmiga badankooda waxa ay yidhaahdeen waxay ku waajibaysaa biguruubi shamsi aakhiri yowmin min ramadaan maalinta bisha ramadaan u dambaysa marka qoraxdu ay dhacdo ayay waajibaysaa waxaanay markaa xujeysteen xadiidka cabdillahi bni cumar farada rasuulu llahi zakaata alfitri min ramadaana oo goormaa la odhan karaa qofkaasi rabadaan wuu ka afuray oo soom rabadaan oo dambe uma hadhin waa marka maalintaa u dambayse rabadaan qoraxdeedu ay dhacdo khalaas rabadaan waa dhammaaday marka waktigaasi ayaa zakadaasi ay waajibaysaa masaladaasina waxaa jirta masaa'il ka farcamaysa oo waxaa la isweydiin karaa maxay ti faa'iida ku jirta inaynu garanno waktiga zakadan waajibnimadeedu ay bilaabmayso faaidada ku jirtaa waxa weeye haddii qof uu dhinto maalintii rabadaan u dambaysay iyadoo weli qoraxdu aanay dhicin zakaatulfitri laga bixin maayo waayo waktigii ay waajibaysaba muu soo gaadhay laakiin hadduu dhinto ka waran markay qoraxdu dhacday kadib waktigii zakadaasu ay waajibaysay waa soo gaadhay waana laga bixinaya waxaa iyaduna masaladaasi la midoo halkan ka farcamaya ka farcamaysa masalada dhalashada hadduu qof dhasho zakaatul maalinta rabadaan u dambaysa iyadoo qoraxdu weli ay soo jeedo dadka zakadu ay ku waajibtay buu ka mid noqonaya qoraxdu markay dhacday kadib hadduu dhashona qofkaa zakaatulfitri laga bixin maayo waayo waktigii ay zakadaasi waajibtay qofkaasi muu soo gaaray waxaa la mid a nin baa gabadh mehersaday maalintii rabadaan u dambaysay iyadoo qoraxdu weli aanay dhicin zakaatulfitrideedii isagaa lagu yeelanaya sida nafaqadeedi iyo biilkeediiba isaga loogu yeelanaya laakiin waktigaa ay zakadu waajibtay kadib hadduu gabadh mehersado qoraxdu markay dhacday kadib buu gabadhii mehersaday gabadhani ninkan waxay u timi oo ay ku soo wareegtay iyadoo waajibkani uu saaran yahay ee waajibkani gabadhan ma fuulin iyadoo ninkani mas-uul uu ka yahay walihaada zakadeeda isaga lagu yeelan maayo horay u wadatay daymihii ay ula timi oo kala weeyey iyadoo lagu leeyahay waxa weeyaan uu mehersaday iyada ayaa markaa lagu yeelanaya oo iska bixinaysa isaga kuma waajibayso waktiga waajibaysaa markaa waktiga goorma ayaa in la bixiyaa marka ay waajib tahay ile waktiga ay waajibtayba in la bixiyaa waajib noqon mayse ee goorma ayaa in la bixiyaa ay waajib tahay waxaa waajiba zakadaasi in la bixiyo qabla salaati alciid salaada ciidda ka hor intaan salaada ciidda aan la tukan ka hor salaada ciidda markaa laga qiyaas qaadanayaana waa salaatu limaam waa salaada uu tukinayo imaamka ama beledka ninka madaxda u ah maanta waxa weeyaan kuwa ugu fiican waa kuwa dadka la soo tukada madaxa qaarkoodna waxaa laga yaba inaan la soo tukanba iyagu inay tukiyaan iska daayeen laakiin madaxdii islaamku iyaga ayaa dadka a'imana u ahaan jiray salaada faralka iyo salaada jumca iyo salaada ciidda intaba iyaga ayaa tukan jiray marka salaatulimaam intaan la tukan ka hor waa inuu qofku bixiyo haddaanay taasi jirinna waxay noqonaysaa inu isaga salaadiisa intaanu isagu tukan salaadii ciidda waa inuu bixiyo waxaana taa markaa tusinaya xadiidka cabdullaahi bni cumar wa amara biha an tu'adda qabla khuruuji اnnaasi ila الsalaa maruu ka warramay rasuulku zakaatu lfitri inuu waajibiyey iyo inta uu waajibiyey cidda uu ku waajibiyey wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amar ku bixiyey zakada in la bixiyo inta aanay dadku u bixin salaada salaadana halka waxaa looga jeedaa salaatulciid baa looga jeedaa kadalika xadiidka cabdullaahi bni cabbaas wuxuu yihi faman addaaha qabla asalaati fa hiya zakaatun maqbuula qofka salaada ciidda ka hor bixiya taasi waa zako la aqbalayo maanaa sake ahaan baa ilaahay uga aqbalaya oo waajibkiina waa ka dhacaya ajarkii zakadana waa ka helaya waayo zakadu waa cibaado faralah oo sadaqadan markaa sunnaha ah way ka fadli badan tahay waxaana u daliila xadiidka uu muslim wariyey fii saxiixi xadiid اlqudsiga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uhi wamaa taqaraba ilaya cabdii biaxaba ilaya mima iftaradtuhu calayh addoonkaygu aniga iguma soo dhowaado waxaan ka jecelahay waxaan ku faral yeelay marka zakadan faralkii way ka fadli badan tahay sadaqadan sunnaha ee qofku uu la baxayo marka fa hiya zakaatun maqbuula faralkiina wuu ka dhacayaa ajarkii zakada faralkaa laga helayana wuu ka helaya waman addaaha bacda salaati fa hiya sadaqatun min asadaqaat waxa uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka salaada ciidda kadib bixiya waa sadaqad sadaqaadka ka mid a oo ajarkii zakada faralkaa laga helaya ka heli maayo laakiin ajarka sadaqada sunnaha laga helo ayuu ka helaya waxaa bannaan in maalinta rabadaan u dambaysa ama labada maalmood ee rabadaan u dambeeya in la bixiyo tusaalahaan rabadaan markay tahay sagaal iyo labaatan maalinta sagaal iyo labaatanaad iyo maalinta soddonaadba waa la bixin karaa wuxuu ihi naafic mawla cabdillaahi bni cumar sadaqat lfitri markuu ka warramayey wuxuu ihi cabdillaahi bni cumar wa kaanuu yucuuna qabla alfitri biyowmin aw yowmeyn rawahu albukhaari yacnaa ciid lfitri maalin ama laba maalmood ka hor ayay bixin jireen saxaabadu u jeedaa wa cinda abi daawuud biisnaadin saxiix annahu qaal fakaana ibnu cumar yu'addiiha qabla dalika biاlyowmi walyowmeyn cabdullaahi bni cumar radia allahu canhu waxa uu bixin jiray maalin ama laba maalmood ciidda ka hor markaa sidaa waa la samayn karaa saxaabada ayaa sameeyey cid saxaabada ka mid oo diidayna ma jirto ma banaano markaa in salaada ciidda laga dibdhigo walihaadaba wuxuu yihi alcalaamatu ibnu اlqayim raximah اllah xadiidka cabdullaahi ibni cabaas markuu sharaxayo wamuqtadaahu anahu laa yajuusu taakhiruha can salaati اlciid xadiidkaasi wuxuu keensanayaa oo uu tusinayaa inaanay bannaanayn salaada ciidda in laga dibdhigo cudurdaar awgiin baa looga dibdhigi karaa sida qofku inuu waayo cid u siiyaba ama inuu ilaabay ama inuu seexday oo uu soo toosayba iyadoo salaaddii ciidda laga baxay ama inuu yahay qof safar ku jira oo berrigii dadka uu siin lahaa ay joogaan oo aada uga fog yahay waxaa markaa dadka qaarkood ay sameeyaan inay zakada u diraan halka ay degan yihiin meelaan ahayn oo dabeetana ay dhacdo zakadu inay wakhtigeedii ka habsaanto oo qofkii ay u direen aanay gaadhin salaada ciidda ka hor haddii markaa aada hubto ama ay kuula badan tahay zakadu qofkii aada u dirtay inaanay gaadhayn salaada ciidda ka hor ha dirina iska daa waayo taa waxaa ka dhalanaysa in zakada waktigeedii aada ka dib dhigto waana cibaada waxa weeyaan muaqata marka la leeyahy salaada ciidda ka hor waa in la bixiyo macnaheedu waa maxay waa dafcuhaa limustaxiqiiha waa in loo dhiibo oo la guddoonsiiyo ciddii zakadaasi mutaysatay ee xaqa u lahayd oo aynu sheegi doono laakiin maaha inaad bixinteeda niyeysato wey oo dadka qaarkood khaladka ay sameeyeen waxaa ka mid a qof maqan oo aan isagana wakiilan qof kalena aan wakiilan ayaa qof kale oo saddexaad ay ku idhaahdaan sekadan hebel u guddoon muxuu u guddoomi mabu mabu wakiilanbe ma qof baa jira biduun muwakil wakiil iska noqonaya iyadoo cid wakiilataana jirin wakiil iska noqonaya hada laa yuujad fi shariica markaa qofku hadduu maqan yahay waa in wakiil isagu uu wakiishay salaada ciidda ka hor zakadii aada ugu wareejiso walo wakiilku adigaba ha noqdee laakiin isagiina siin maayo umaba joogo cid uu wakiishayna ma jirto haddana sekadii waan bixiyey taasi mid shareecada ka mida oo adiladu ay tusisay maaha zakaatulfitri yaa la siinaya sida saxda ah khilaafan liljamaahiir zakaatulfitri waxaa la siinayaa almasaakiinu walfuqaraa labadaa qolun baa la siinaya wahum aladiina ya'khuduuna zakaata lixaajatihim waana kuwa zakada baahi iyagoo ay qabaan awgeed u qaadanaya oo dadka sakada xoolaha la siinayaa dee dhammaantoodba baahi ay qabaan uma qaadanayaan oo mid baaba shaqo inuu ka shaqeeyey ku qaadanaya alcaamiliina calayha oo mid baa laga yaabaa inuu maalqabeen yahay laakiin dayn uu u galay dad uu heshiisiinayey baahi awgeed u qaadan maayo laakiin dhiirigelin islaaxa la dhiirigelinayo u qaadanaya mid baaba mid soo islaamo laakiin iimaankiisu daciif yihi ama waaba kaafir la doonayo inuu islaamo dad fara badanina ay daba joogaan waxaa loo siinayaa dee waa si qalbigiisa islaamka loogu soo dhoweeyey ee baahi awgeed loo siin maayo laakiin zakaatulfitr iyada waxaa qaadanaya uun man ya'khuduuna lixaajatihi kuwa baahi ay qabaan awgeed u qaadanaya wahum alfuqaraau waalmasaakiin in labadaa qolo lagu gaar yeelo sekadan waa madhabka maalikiyada waana riwaaya can alimaami axmed raximahu llahu tacaala wa kadalika waa qowl lilimaami shaafici waxaana doortay shaikhu lislaam ibnu taymiya kadalika alcalaamatu ibnu lqayim waxaana xujajkooda ka mida xadiidu cabdillahi bni cabaas tucma lilmasaakiin cidaan masaakiinayn rasuulkuma sheegin waa quud ay masaakiintu leeyihiin walihaadaba wuxu uhi shaikhu lislaam raximah llah wlaa yajuusu dafcuha ila liman yastaxiqu lkafaara wahum laakhiduuna lixaajati anfusihim zakaatulfitrida ma banaano in la siiyo qofka kafaarada la siin karo oo kale mooyaane fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiin qofka kafaarada la siinayaana waa miskiinka waana kuwa baahi ay qabaan awgeed u qaadanaya buuhi oo raashinkaasi ay u qabaan wqad nasa axmed calى anahu yajuuz sarfu saacin ilaa jamaaca wa aasucin ilaa waaxid hal saac ayaa jamaaco laga dhexaysiin karaa wy jamaaco masaakiina wakadalika saacyo badan ama dad badan sekadood ayaa hal qof waxa weeyaan la siin karaa imaamu malik sna wuxu uhi laa ba'sa an yucطiya rajulu sadaqaة اlfitri canhu can ciyaali miskiina waxida kama fi lmudawan wax dhibi kuma jirto ninkuu zakadiisii iyo tay reerkiisa miskiin qura inuu siiyo ba'si ma laha qofka markaa faqiirkaa ee zakadaasi qaatay haddii ay dheeraad ka noqoto quudkiisii iyo quudkii ciddii uu biilinayey in iyada lafteedii zakadii uu iskaga sii bixiyaa ba'si ma laha bal waajib bay ku noqonaysaa oo dadka qaarkood zakadan way bixiyaanuuna ma qaadan karaan dadka qaarkoodna way qaataanuun oo inay bixiyaan waajibkuma ah waa kuwa aan haynin sekada la siiye inaanay gaadhayn wax dheeraadkaa quudkooda iyo quudka ciyaalkooda qaarna waanay qaadanayaan waanay bixinayaan oo waa kuwa zakadii marka ay qaataan raashinka ay haystaan uu noqonaya mid dheeraadkaa quudkooda iyo quudka cidda ay quudiyaan waxaa daba isweydiin leh man hum lmasaakiin wa man hum lfuqaraa masaakiin iyo fuqara ayuunbaa la siinayaa baynu nidhi ee masaakiintu waayo fuqaraduse waayo waxaa miskiin la yidhaahdaa man cindahu maa yaqacu mawqican min kifaayatihi walaysa fiihi tamaamu lkifaaya miskiin waxaa shareecadu ay u taqaanaa qofka haysta wax baahidiisa asaasigaa wax ka daboolaya meel buu kaga dhacaya laakiin ma wada daboolaya tusaaleahaan baahidiisu waa cashara waa toban wuxuu haystaana sita ama wuxuu haystaa sabca ama wuxuu haystaa khamsa yacnaa qadarkaa uu haystaa baahidiisii in fiican buu ka daboolaya laakiin baahidiisii ma wada daboolaya kaa miskiin baa la idhahda baahidiisa asaasiga wuxuu haystaa waxbuu ka daboolayaa laakiin ma wada daboolaya ilahina subxana wa tacaala qur-aanka arrintaasi waa ku xusay ama asafiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr faaradtu an aciibaha wakana waraahu malikun yaakudu kula safiinati asba waa qisadii dhex martay nebi muuse iyo nebi khadr nebi khadr markuu nebi muuse u sheegayay sababta doontaasi uu u dilaaciyey wuxuu yihi waxaa iska lahaa doontan dad masaakiina oo badda kaga shaqaysa marka nebi muusena markuu doonta dildilaacinaya wuxuu ku yihi qowmun xamaluuna bigayri nawlin dad inaga bilaash inagu soo qaaday oo nool aan inaga qaadin dadka kale nool bay ka qaadayeen maxaa doontooda sidaa ugu gelaysa marka nimankani doon bay leeyihin doontuna wax badan bay qaadaa xoolay soo saartaa badday kaga shaqeeyaan haddana ilaahay masaakiin buu ku tilmaamay limaada baa masaakiin loogu sheegay leannu doontani ma soo saarto ila iyadoo looxyadeeda burbursan maayaan oo cuni maayaane ma soo saarto wax baahidooda aasaasiga daboolaya walihaada ninku hadduu bas leeyahay ama uu iska rogo leeyahay ama guri hantiya uu leeyahay hadduu doono haba kireeyaba oo gaadiidka iyo guryaha waxa ka soo baxaa baahidiisa asaasiga aanu wada daboolin waa miskiin zakaatu lfitri iyo zakaatu lmaal labaduba way ku baxayaan faqiirna waxaa la yidhaahdaa man laa yamliku shay-an qofkaan waxbaba haysan ama yamliku shay-an laa yaqacu mawqican min kifaayati ama waxbuu haystaa baahidiisa asaasigaa aan meel la kaga dhac ahayn oo tusaalehaan sayn horu sheegnay hadduu toban u baahan yahay wuxuu haystaa khamsa wax ka yar yaani aqala min anisf intuu u baahnaa nuskeed wax ka yar hadduu hayo dee baahidiisa waxaasi meel la kaga dhici maayo arbacuu haystaa isagoo toban u baahan afar ama saddex u haystaa ama labo baahidiisii asaasiga ahayd waxaas waxba ka dabooli maayaan faqiir baa la ydhahda marka labadaa qole ayaa la siinaya hadee jaraal dadku waxay kusoo celceliyaan ma siin karaa walaashay ma siin karaa walaalkay ma siin karaa edaday ma siin karaa habaryartay yacanaa dadka qaraabadoodaabay sheegaan qof kasta oo nafaqadiisu adiga aanay kugu waajibin zakaatulfitrida waad siin kartaa haba noqdo dadka kuwa kuugu dhowey mar haddaanay nafaqadiisu adiga kugu waajibin haddii uu yahay miskiin ama uu yahay faqiir weliba isaga inaad siiso ayaa fiican oo alaqrabuuna awlaa bilmacruuf dadka kuu dhow ayaa wanaaggaaga xaq u leh waxaad siisaana sadaqad iyo sila qaraabo xidhiidhin labadii oo wada socda ayuu noqonayaa marka dadka qaraabadana sidaasi ayaa ayaa waxaan loo siin karaa intaasi ayaa insha allah darsigu inoogu eeg yahay wixii markaa intaa dheeraadka ah kolley insha allah waxa laga inay su-aalaha ay ka soo dhex baxaan waxaan doonaya inaan xusuusiyo inay su-aaluhu noqdaan oo qura su-aalaha zakaatulfitrida ku saabsan welina ma hayo su-aal ku saabsan nacam waa su-aashii koowaad ee su-aalaha kasoo dhex baxday ee zakaatulfitrida ku saabsanayd qofka waayo wuxuu ku bixiyo zakaatulfitrida marka hore ma qallaynayaa hadduu helo mar dambe waxaan filaya darsiga dhexdiisa inuu kaga jawaabo waxaynu nidhi sakaatulfitridu waxa ay ku waajibtay qofka haysta wax dheeraadkaa quudkiisa iyo quudka cidda uu biiliyo habeenkii maalinta ciidda inuu haystiyo in kalena waxaa la eegayaa markaa zakadu ay waajibtay ka horna lama eegaya hadduu marka hore haystay laakiin waktigii zakadu ay ku waajibtay aanay xoolahaasi la soo gaadhin ama marka ay waajibtay aanu haysan laakiin markay waajibtay kadib uu helay iyadoo waktigeedii baxay oo salaadii ciidda la tukaday inuu qalleeya waajib kuma aha waayo xaaladii ay waajibtay iyo intii waktigeedu uu taagnaa mustaiic ma ahayn hal yajuusu an tuqbada zakaatu cabra alhaatif yaana ma banaan tahay buu leey zakaatulfitrida in la isku guddoonsiiyo yaana telefon adaa baa la rabaa meesha adaa gudis faman addaaha wuxu rasuulku calayhi salaatu wasalaam adaaguna waa bixin inuu shaygu adiga kaa wareego oo ciddii aada siinaysay ama dayn ha noqday ama zaka ha noqday uu ku wareego marka mujarad telefon hadal zakadii waan ku siiyeeyo waan aqbalay adaa taasi noqon mayso bixin noqon mayso waxaa taa ka fiican inuu wakiisho telefon buu qof ku wakiilan karaa qofkaa markaa zakaatulfitrida bixinaya qof la jooga ama ka agdhow ha wakiisho oo ha idhaha zakaatulfitridii iiga guddoon dabeetana qofkii zakaatulfitrida bixinaya qofkaa ha ku wareejiyo ha idhahda iga qabo intaa dabadeed ama ammaan ahaan ha ugu dhiibto ama ha qaato isagu ha la wareege laakiin telefon uu yidhi sakadii baan ku siiyeyo waan aqbalay taasi saka bixin noqon mayso adaagii intaa ku xaasili maayo su-aashan wuxuu leeyahay ka warran gabadha mehersanee joogta gurigooda ma laga bixin karaa fidriga mise ninkeeda ayaa ka ka bixinaya sideedaba zakaatulfitridu qofkii ay ku waajibtay qof aanayn wuu bixin karaa wuu ugu tabaruci karaa laakiin waxaa shardiya qofka laga bixinayaa inuu og yahay in laga bixinayo waayo waa cibaado niya u baahan tahay marka inaad adigu bixiso inaad niyeysato oo aada bixiso iyo inaad niyeysato qofkaa kuugu tabarucayaa inuu kaa bixinayo waxba kama dhexeeyaan laakiin adigoon ogeynba haddii zakaatulfitridii lagaa bixiyo cidda kaa bixinaysaana ay tahay cid bixinteedu aanay ku waajibin sidaa sakadu kaaga gudi mayso laakiin dadka sakadoodu cid kale ay ku waajibtay iyagu niye uma baahna ciddaas ayuunbaa bixinaysa taasi waa taa masaladan ku saabsan gabadha gurigooda joogta sakaatulfitrida waxaa asal u ah marka cid kale laga bixinayo ciddaa in qofkan bixinaya nafaqadoodu ay ku waajibtay marka gabadhu inta gurigooda ay joogto ee weli ninka aanu la wareegin biilkeedii miyuu ninka ku waajibay masaladan masaladaasi ayaa asal u ah waana masalo ahlucilmigu ay isku khilaafsan yihiin waxaana masaladaasi taxliilkeedu uu noqonaya in la yidhaahdo haddii gabadhaa ninkaa aanay cidno ka hor taagnayn oo iyaduna ay leedahay ilo wareeg reerkooduna ay leeyihiin kaal ilo wareeg ee dibudhacu xaggiisa uu ka yimi nafaqadeedu waa ay ku waajibtay waa zawjadiisii wey waa xaaskiisii cumuumka ama adilada guud ee nafaqada gabadha ninka ku waajibinaysa ayay soo hosgelaysa laakiin haddii meesha uu jiro imtinaac iyadiibaa diidan oo leh waxoogay jaamacaddiiba hal simister iiga harhsan yahay ee wadaadii kaadi ayay leedahay ama waxay doonaysaa ha ku marmarsootee xaggeeda ayaa habsanku uu ka jiraa ama reerkoodiibaa le waxoogay waanu tabaabushaysanaynaayoo iska ragooyin fadhiyaa bay rabaan inay soo raaciyaan oo intiibay ururinayaan marka gabadhii nin loo diiday oo laga hortaagay buu noqonaya markaa nafaqadeedu kuma waajibayso waayo su-aashani su-aasha hore ayay raacsan tahay inkastoo aanay zakada ku saabsaneen aynu u raacinno wuxuu yidhi gabadha mehersan haddii ninkeedii uu dhinto miyay asay qaadaysaa yaana xidaad miyay samaynaysaa nacam gabadha mar haddii meher ninka u hayo darsi horena waynu ku sheegnay walow yaanu laba guri gelinbe ninku haddii uu dhinto ixdaadkii bay samaynaysaa xadiid cabdillaahi waxa weeyaan ibnu mascuud ayaana masaladaasi uu daliila rasuulku calayhi salaatu wasalaam barwac bintu waashiq gabadhii la odhan jiray iyadoo mehersan ayuu zawjkeedu dhintay waxaanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi calayha alcidda walaha almiiraas gabadha ciddadii baa ku waajibtay dhaxalkana weliba waxbay ku yeelanaysa carruuraad adeer u tahay oo agoona ma adaa ka bixinaya mise mise aabbaha carruurta agoonta hadday xoolo leeyihin xoolahooda laga bixinaya waxaana xoolahooda ka bixinaya qofka xoolaha mas-uulka uga ah haddaanay xoolo lahaynna qofka nafaqadoodu ay ku waajibtay oo ah waxa weeyaan ninka ugu dhow ayaa zakadooduna ay ku waajibtay ninkaas ayaa bixinaya su-aasha wuxuu leeyahay sakaatulmaalka nisaabkeedu waa intee lacagta ayaan ujeedaa buuri lacagtu waxa ay sakagoys noqonaysaa marka ay shan iyo siddeetan garaamo dahaba goyso wahada yakhtalif biikhtilaafi qiimati dahab taasina waxay u kala duwanaanaysaa qiimaha dahabku u kala duwan yahay marna lacag yar baa intaa goynaysa marna lacag badan baa intaa goynaysa marka maadaama dalkeennan aan fido laga isticmaalin oo dahabu laga isticmaalo shan iyo siddeetan garaam oo dahaba lacagtaada haysataa haddii ay goyso sanadna uu dhammaaday adigoo mulkiya mulki dhammaystiran oo haysta sekada ayaa ku waajibaysa waxaana laga bixinaya rubculcushri rubculcushriguna wuxuu noqonayaa in lacagta afartan loo qaybiyo inta soo baxda ayaa markaa inta ka baxaysa ah su-aasha wuxuu leeyahay xikmadda loo waajibiyey sakaatulfidrida waxaa ka mida baa tidhi in masaakiinta ama fuqarada maalintaasi inay masaakiinta ama fuqaradu maalintaasi daayaan su-aasha oo ay farxaan haddana su-aashii halkeedii ayuunbay ka sii wadaan waa maxay sababtu sababta iyagaa la weydiinaya laakiin xukumka sharciga un aniga weydii yacnaa ma u bannaan tahay su-aasha hore in uga hadallo waxaynu hi qofku إذا كان عنده ما يغديه أو يعشيه فالسؤال عليه حرام qofku mar hadduu haysto wax maalintaa gelinkeeda hore iyo gelinkeeda dambe uu cuno habeenkii iyo maalintii su-aashuba xaaraan bay ka tahay qofkaas laa yajuusu lahu su-aal waa qofka wuxuu cuno awgii dadka u baryaaya laakiin haddii dee dhibaato kaleo cuntada aan hayni ay cuntada aan hayni ay haysato se qof xanuunsanayo tusaale ahaan dawo doonaya taasi waa masale kale marka masaakiinta sakaatulfidrida la siiyey ee sakaatulfidriduna ay tahay mid cunto ugu filan habeenka iyo maalintaa inay baryootamaan oo dadka cunto ay weydiistaan uma banaana dadka su-aashu ay xaaraanta ka tahay ayay ka mid noqonayaan su-aasha wuxuu leeyahay ma ka bixin kartaa qof aan qaraabadaada ahayn oo aan awoodin nacam waad ka bixin kartaa waad ugu tabaruci kartaa qof waayo waa xaq maali oo qof ku waajibay sida deynta aad uga bixin karto ayaad sakaatulfidridana aada uga bixin karta laakiin waa in qofku uu og yahay inaad ka bixinayso oo inaad ka bixisay waxa weeyaan uu waafaqay ile niya ayaa loo baahan yahay oo waxaa taa tusaale u noqonaya hablaha guryaha ka shaqeeya oo kale yacnaa sakadoodu qofka ay u shaqeeyaan kuma aanay waajibin laakiin haddii uu ka bixiyo waa ka baxaysaa inuu ka bixiyaana aada bay u fiican tahay maadaama reerkuun qof ku tirsan ay tahay su-aashan kolley waa waan akriyey markaa waxaanad moodaa inay dumar ka timi waxaanu kala tagnay nin waxaana naga dhexeeya awlaad waxaa lay diiday inaan soo arko ubadkaygii sheekh haddii aan ku dagaalamo ma dembi ayaa iigu sugan ninka iyo gabadhu marka ay kala tagaan carruurta yaryar xadaanadooda ama xanaanayntooda iyo hayntooda waxaa xaq u leh hooyada inta aanay guursan saas ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u xukumay hooyadana waxaa ku xigta habaryarta ayaa ku xigta oo alkhaalatu sin walum ayuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam habaryartu hooyay u dhigantaa carruurtu markaa markay garaadsadaan ay wax kala gartaan aabbahood iyo hooyadood baa la kala dooransiinaya aabbaha waa kaas baa la leeyahay hooyadana waa tahay kaa doonaysa raaca ka marka ay raacaan ama hooyada ha noqda ama aabbaha ayaa xanaanada leh kii marka ay raacaan ka kale uma diidi karo carruurtii inuu arko waayo arrintaasi qadiica ayaa ka dhalanaysa in hooyadii iyo carruurteedii inta la kala kaxeeya haddana inay arkaan waxa weeyaan loo diido waa dembi weyn arrinta noocaas hada laa yajuus dadkuna marka ay kala tagaan ma aha inay ficiltamaan oo xuquuqda ay dayacaan oo ay ilaabaan wanaagyadii ka dhexayn jiray arrinta noocaasa raadka xuma ay leedahayna inta badan awlaadda ama carruurta ayuu ku dhacaya cuqdad iyo qalbi jab ayaa arrintaasi carruurta ay ku noqonaysa waxaanay ku keenaysaa tarbiya xumo iyo inay qayrkood ka hadrhaan diin ahaan iyo adduunye ahaanba marka waalidku hadday iyagu isfahmi waayeen ma aha inay ku dul loolamaan carruurtoodii oo ay dhibaateeyaan marka ninka sidaa yeela waa inuu ilaahay ka baqdo oo caruurta iyo hooyadood uu isu fasaxo waxaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay xadiidku munaasabo kalebaa ku soo aroore qofka waalida hooyo iyo waladkeeda oo ilmaheeda kala kaxeeya inuu ilaahay maalinta qiyaame isaga iyo dadka uu jecel yahay uu kala kaxeeyo su-aashan wuxuu leeyahy haddii miskiinku uu leeyahay toban baahiyood oo asaasi ah kadibna uu qaato sakaatulfidri ka badan in la cuni karo maalin iyo habeen haddana uu leeyahay sagaal baahiyood oo kale ma sii bixin karaa saka sako ama ma ku waajibta sakadu cidday ku waajibtay waynu sheegnay baahiyihiisu noocay doonayaanba ha noqdaan quudka uu hayaa raashinka uu hayaa haddii waxa weeyaan quudkii isaga iyo cidda uu biiliya habeenka ee maalintaasi ay cuni lahaayeen dheeraad uu ka yahay sakadu way ku waajibtay baahiyaha bani aadamku ma dhammaadaan mar walba baahida bani aadamku way taagantay laakiin masalada xadkeeda daabitkeeda waxaa xadaynaya waa intaasi ahlucilmiguna waa siday u sheegeen waa inagii tilmaanay haddii sakaatulfidriga markaa la siiyey ay dheeraad ka tahay wixii isaga iyo cidda uu biiliya habeenka ee maalinta ay cuni lahaayeen inuu bixiyaa uma banaano oo qura bal way ku waajibaysaa waayo wuxuu ka mid noqday dadka awoodda ule sakaatulfidriga inay bixiyaan ee mustatiiciinta qofku sakaatulfidrida ma bixin karaa afar cisho ka hor waxaan filayaa inaynu ka jawaabnay sakaatulfidrida laba maalmood ayuunbaa ciidda laga horraysiin karaa wax ka badan lagama horraysiin karo gabadhu ma ka xijaabanaysaa ragga odaygeedu adeerka iyo abtiga uu yahay nacam maxaarim kuwaasi uma aha haddii waxa weeyaan odaygani uu dhinto soo kuwa waabay dumaalaan sooma aayo dumaal waxa la dhaa bay soomaalidu taqaana hadduu furana dee waa guursan karaa marka waa ragga ajanabi ka ah inanka ninkeedu abtiga u yahay ama adeerka u yahay ajanabi buu ka yihi maxaarimteedana kuma jiro ilaahayna subxana wa tacaala kumuu darin markuu fii suurati nuur gabadhu ragga aanay ka xijaabanahay inuu ku sheegay gabadhu maka nacam ma ka xijaabanaysaa ragga guurkoodu muddada uun xaaraanta ka yahay sida walaalaha ninkeeda maxaarimtu waxay u qaybsamaan ama ragga gabadhu ay xaaraanta ka tahay waxay u qaybsamaan laba nooc qaar ay xaaraan ka tahay taxriimu abada oo sabab markaa mubaaxana xaaraan ay kaga noqotay kuwaasi oo u qaybsamaya qaar nasab ama abtirsiir ay wadaageen awgeed ay xaaraan uga noqotay iyo qaar ay xaaraan uga noqotay xididnimo ay wadaageen sida ninka waxa weeyaan aabihii yacanaa sodogii oo kale sodogeed oo kale iyo qaar ay xaaraan uga noqotay bisababi radaac nuugma ay wadaageen kuwaasi ayaa gabadha maxram u ah amaa kuwa ay xaaraanta ka tahay taxriim waaqata oo lisao sabab awgeed unbay xaaraan uga noqotay oo intay sababtaasi joogtana xaaraan bay ka tahay sababtaasi marka meesha ka baxdana way xalaaloobaysa kuwaasi gabadha maxram umaaha waanay ka xijaabanaysa gabadh kasta oo tusaale ahaan nin kale u dhaxday xaaraan bay kaa tahay wlmuxsanaatu min annisaa ilaa maa malakat aymaanukum dee maxram kuu noqon mayso waa inay iska kaa xijaabto waayo inay nin kale u dhexda awgeed unbay xaaraan kaaga tahy haddii ninkaa kale uu dhinto ama uu furo dee xalaal bay kuu noqonaysaa sidaasoo kale gabadha ay xaaskaaga walaala yihiin gabadhaasi xaaraan bay kaa tahay laakiin waxay xaaraan kaa tahay inta inta walaasheeda aada wada joogtaan haddii walaasheeda aada furto ama ay dhimato iyada xalaal bay kuu noqonaysa marka maxram dee kuu noqon mayso waxaa la mid ah saasoo kaleta edadeed ay ku dhaxday ama ama habaryarteed oo taxriim waaqata baa la yidhahdaa waa xaaraannimo wakhtiyeysan marka xaaraannimadaa wakhtiyeysan maxramnimo ma keensato su-aasha wuxuu leeyahy madaxweynaha muslimka haddii mimberka laga dhaleeceeyo ka waran ma bannaana in mimberka madaxda muslimiinta laga dhaleeceeyo waxaana ku soo arooray arrintaa xadiid culimmada qaarkood ay saxiixiyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man araada an yansaxa lidii sulطaanin falyakhlu bihi qofka doona inuu u nasteexeeyo nin madaxa yacnaa gooni hawla baxo sababtu maaha ninkan madaxdii khaldan in si gaara loo ixtiraamayo ama sida dadka qaarkood ay yidhaahdeen dabadhilif loo noqonayo bal sababtu waxay tahay danta ummadda iyo maslaxada guud baa laga shaqaynaya marka maalin walba dadkii loo khudbadaynayo madaxweyneho madaxweynahooda loo caayo ama ragga kale madaxda isagu howlaha u igmadee ka hooseeya arrintaa natiijada ka dhalanaysa waxay tahay nacayb dhex mara bayna alraaci waaraciya dadkii talinaya kuwii ay u talinayeen taana fitna ayaa ka dhalanaysa khuruujkii la xaaraantimeeyey inay taladiisa iyo daacadiisa ay ka hoos baxaan kadibna arrintu fawdo iyo dagaal iyo dhiig daata ay isu bedesho walihaada baa culamaau salaf kutub alcaqiida arrinta noocaasiya ay ku qoreen iyagoo axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka duulaaya laakiin farqi baa u dhaxeeya arrin khaldan oo dowladdu ay samaysay in iyadoo aan madaxdii ashkhaastooda aan la weerarahayn in laga digo tusaaleaan dowladdu haddii ay furto bunuug ribowiya bangiyo ribo ku shaqeeya dee la odhan maayo ha laga aamuso oo haddii laga hadlo madaxdii laga hadlay bay noqonaysaa la odhan maayo bal waa laga hadlaya inay xaaraan tahay baa la sheegaya dadkana waa looga digaya min hayri an tatacarada lishakhsiyati ra'iis adoon si gaara u durin qofkii waxa weeyaan madaxda ahaa ee ummadda hogaaminaya u talinayay haddii tusaaleaan tarkhiis ay siiyaan buyuutu zina wadicaara walcuhur guryaha xumaanta lagu sameeyo dee la odhan maayo ha laga aamuso bal waa laga hadlaya waa laga digaya kullu mukhaalafa oo dowladdu ay jidayso ama dadka ay u fasaxdo waa laga hadlaya inay xaaraan tahay baa dadka loo sheegaya xukunkeeda waa loo cadaynaya marka labada masale yaanay see kaa khaldamin walihaada baa bacdu ashabaab oo masalada aan fahmina ay qariibsadaan yacnaa bacd alkhutab iyadoo masaladaasi caqiidatan wamanhajan aan u taqriiriyo inaanay bannaanayn waxa weeyaan aacnu fi lwulaad watashiiru bihim min fawqi almanaabir in madaxda muslimiinta la duro ashkhaastooda oo waxa weeyaan manaabirta iyo meelaha warbaahinta lagaga hadlo inaanay bannaanayn aanoo sheega ayaa haddana mararka qaarkood dowladu waxay sameeyeen ama bidca ha noqoto waxaa dowladdu ay samaysay ama ha noqoto macsiya iyo mukhaalafo kale sida ma yatacallaq bilintihaabaat maalan iyo fisqiga dhexdeeda dhaca marka aan khudaba kaga hadlo way yaabaan laakiin labada masalo sidaa inay u kala duwan yahin haddaad fahamta yaabi mayse ta aynu diidanna waa shakhsiyadii qofkii madaxda ahaa in si gaara loo duro oo loo yeelo suuro foolxumoo keenta dadkii inay nacaan dabeetana ay ku kacaan oo fitna ay dhacdo ta aynu ogol lahayna waa shayga munkarkaa in laga hadlo haddii dowladdu tusaalaan arrin shirkiya ay taqriirinayso shirkiga waa laga hadlaya dadkana waa looga digaya bidcada sida bidcat alixtifaal bilmawlid oo kale waa laga hadlaya ama dowladi ha samayso ama dadweyne ha sameeyaan fisqiga waa laga hadlaya ikhtilaadka iyo aqaanida iyo mukhaalafaadka dhaca wakhtiyada dabaaldegyada la samaynayo acyaadii baa laga hadlayaa islaamku aanu jirayna dowladuhu ay samaysteen ummadaha looga digaya wahada huwa maslaku culamaai ahli الsunati waljamaca qadiima waxadiiثa wallahu aclam waxkam bilahi towfiq wsala اllah alى nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira